sida dumarka sheenba ama waayaanba jirtay arrinta kaxda arrin caawa cusub maahan waa wax macnaha waayahanba muddaha soo socday kolay dhacdadan u dambaysay oona hadda caawa joogay waxaa dhacday rag adiga meel meheraba oo macnaha rag aduu ilaa soddomeeyo kontameeyo ay fadhiyeen oo dad iska shacaba oo hal askariinkii uusan dhex fadhin waa inta loo yimid geesaha qoryo lagala maray baa la dab saaray waa garta
adiga kolleyta intaa arkay aniga dhimasho afar qof baa dhimatay dhaawacuna waa lix toddoba meelahaas waxaan waxa weye dawladdu way og tahay odayaashu way og yihiin maamulo dhammaan way ka warqabaan wax hadda wax ka dhabanaya mala arrintaan arrin soo jiidana xalayto saas oo kaleeto nin odaya baa la dilay maalin horeeto sidoo kaleeto dilaalkaan isku dabajoogay noqdeen waxay ka warantaa falkan caawa dhacay caawa falkan xaggee ka dhacay waaxda ama xaafadda ka dhacay waa inta wuxuu ka dhacay wuxuu ka dhacay degmada kaxda waaxda koowaad xaafadda nuur boorow la yidhaahdo
dadka wax dilaya dadkan kala laayay ma la yaqaana
waa la yaqaanaa waa dad la yaqaano dariiskii qarankay gashan yihiin iyagoo dariiskii qaranka gashan oo hubkii qaranka wata oo gaadiidkii qaranka wata waxay doonaan samaynayaan cid wax ka qabanaysana maa waa wax la ogyahay oo wax ummadda ka qarsoon maaha qarsoon maaha meeshaan waxa weeye arrintii ka socon jirta dadka meeshaan degan waa dad macnaha linoo badan waa dad reero nabadeed lagu yaqaano kaxda sidaa ogta waa degmada degmooyinka ugu nabada badan bay ahayd dadkan kale aada leedahay waxa weye daday dileen leedahay laftirkooda waxbaa laga dila soomaan dadku magaalada degan waayada dhab waxbay isdilayaan aadamku waxa weye in wanaagsanna way ku jirtaa in xunna way ku jirtaa
marka labada dhinacba waxbay iska dileen hadda xalay iyagan waxaa la dilay wadaad sheekh maxamed la yidhaahdo oo macnaha dadka aada macnaha degmada kaxda macnaha waxa weeye dadka uu wanaagsan ku jiray oo nin wadaada iska sheeqaay waa la dilay wax uu galabsada male waxaa sababay dadkan dadka leynaayo baa sababay
dareenka dadka iga waran maalmahana waxaa jira banaanba dareenka dadka caawa mid la sheegi kara maaha waayo dadku waa dad soomaaliyeed waa degmo meeshu ma ahan shaksi ma ahan qabiil waxa weye qof walbay leedahay diinta habeen walba la yimaado guri qof hurda ama masaajid ama meherad kalimaa xabad lagu furo dadkii la laayo oo cid wax kuu qabanayso iska dhaafee xitaa cid ka hadlaysa aysan jirin
waxaa ka jira degmada maamul iyo ciidamo booliis ah saldhigaa ku yaala marka ma jiraan miyaa wax dhaqaaqa oo ciidamada ay sameeyaan iyo maamulka degmada
wallaahi maamulka degmada iyo ciidanka degmada joogo waa runtaa degmada saldhig bay leedahay tale saldhig baa joogo gudoomiye degmay leedahay gudoomiye waaxidya leedahay laakiin waxaan waxay u taakaraanba hadda maanba sida jirto waayo degmada ciidanka joogaayo iyo maamulka aa sheegaysid ciidan ku filan oo macnaha amniga hadda degmada saas ku hana karana ma joogo dadkan waxa weye waa dad iyaga naftirkooda shaarka qaranka gashan yihiin wax qarsan maa wax la ogyahay waa waxaan
maxaa weeye baaqa aad diraysaan haddaad dhallinyarada kaxda degan tihiin
waxaan diraynaa colaad wiilaa ku dhinta mawi wiil kuma dhash colaad waxay soo marsiisay dhab waa laogyahay war ninka dhimanayow maxaa ku dhimanaysa ka wax dilayow maxaa ku dilaysaa aniga waxaan leeyahay hala joojiyo dhibaatada hala joojiyo dadka sababla-aanta la dilay hala joojiyo dhiigga daadanay war adiga oo dariiskii qaranka gashan oo qaran ma aha macnaheeda ee qabiil inaad u adeegsato dharkii qaranka iyo gaadidka qaranka iyo hubkii dawladda inaad inta qaadato dad shacaba masaakiina ku gumaado oo daliilqa iyo dhulboob adoo ku raadinayo ma ahan shaqadii lagu ilmaday nasiibax baa dhacday caawa iyo xalayba labadan habeenay isku xigta iyo isbuucana soo dhaafmayba runtii waa nasiibo aan la aqbali karin waxa aan arkayno ama noo muuqda waxaan isleeyahay waxa dhacaya iyo waxaad isbuucyada soo socda iyo wax hadda muuqdaba wax daraha bulshada iyo danta degmada iyo danta ummadda soomaaliyeed ee degmada degan ama gobolka banaadir degan ka turjumaya ma aha waa wax fool xunoo aan ujeeda uu leeyahay aan la garanaynin marka waxaan leeyahay wixii dhacay iyo waxaa ayaanaha socdayba waa wax aan indhaha iyo garashada saliimkii aysan arkin wey marka xaaladaha hadda dhacayaan arkaynay waa xaalado aan fiicnayn oo aada iyo aada aan u qurux badnayn runtii waxaa noo noqdaay waa wax aan farax gelinaynin ruuxii muwaadin iyo ruuxii soomaaliyeed
caawa dhibaatadii dhacday intee la eg tahay khasaaraha ka dhashay
wallaahi khasaaraha ka dhashay xaqiiqdii ma faahfaahin karo anigu intay leeg tahay dhimashadu si buuxda ima soo gaarin ribood ahaan intay tahay ma sheegi karo oo dib baan maaragtay ka soogaan doonaa kolley waxaa laii sheegay meel meheradaoo xalay maaragtay uun xaafad dhexdeeda oo dhalinyaro ay fadhiday shacaba in uun maaragtay dad hubaysani ay ku fureen rasaas meeshaasina ay dhimasho dhaawac khasaaro badan ka dhacay oo dhimashdhaawac dhimashayga dhaawacda uu jiro laakiin intaas ka badan faahfaahinteeda ima soo gaarin marka un kolley hay-adaha kuluglown baa kolley sheegi doona ama markayna soo gaareenna soo gaaraan baan wixii nagaga aadan dhahan ka odhan doonaa waxaa ka horeysay xalay baa iyadana nin wadaad ahoo runtii aada iyo aada caan u ahoo degmada maaragtay laga yaqaano oo nin aada iyo aada u culusa ayaa isagana xalay saas oo kale gurigiisii dad hubaysan intay ku weerareen baa isagiina lagu dilay caruurtiisiina wax lagu dhaawacmay lagu dhaawacmay daraad oo kale waxa kasii horeysay gabadh miskiin ahoo meel makhaayada shaah ku karsanaysa ayaa iyadana xabad lala dhacay maalin hore waxaa ka horeysay laba gabdhood iyo maaragtay inay labalaba wiille u dhintay gabar iyo wiille ay dhinteen dad ilaa afar ruuxana ay dhaawacmeen marka waa wax musalsalahoo saa isu daba joogaad moodaa wuxuu dhacdooyinku runtii intaana waxaan islahaa un maaragtay ama dawladdu way ka waraysaa ama odayaashu way ka warayaan ama maaragtay ayada amnigu way ka warayaan waxaan islahaa de intaasi waxa weeye wuxu hadday si dhaqsiha wax looga qaban waayo oo lagu soo bixi waayo waxaad moodaa inaysan dadku aysan iyagu aysan maaragtay isla xakamin karin baad hadda moodaa laakiin waxaa noo muuqdaay waa wax aan inay sii socdaani ay xaaraan tahay marka guddoomiye dilalkan dhacaya dhowrkii habeeney ugu dambeeyena dhacay horena ay wax u jireen maxay salka ku hayaan ma wax dirar sokeeya ma dhibaato kaloo degmada kusoo korortaa ma loogya
waxay la tahay runtii xaqiiqdii waxa hadda socdaay waa un wax uun nooc yar aana aana aad moodaa aana qabiil aad moodaa waa wax uun aan fool aan fiicnayn oo runtii maaragtay aan islahaa waktigii hore ay xaaladuhu ay jireen ama ay bilaabanayeen ay odayaasha iyo salaadiinta iyo ay aansleeyahay way ku filaan lahayd ilaa uun waktigii horen xataa anigu degmada joogay ayay madaxeedu kusii sidnaa oo aanu mar xalinay intii ka dambaysana si isdabajooga ayay maaragtay ayay u socotaa oo waxay haddii markaa ay mar bilowdaan oo si deg dega loo xakamayn waayo waxaad moodaa inay si isdabajooga ay u socoto runtii waxaan isleeyahay hay-adaha amniga iyo dawladdu arrintaasi aada iyo aad bay arrintaasi oga gaabiyeen oo ma aynan sidii loo baahnaa maanaan laga soo dhexgelin iyaga keligoodna laguma eedayn kare salaadiinta maaragtay iyo bulshaduba waxaan isleeyahay arrintaasi markay wax dhacaan odayaal iyo dhaqan iyo waxbaa jiro oo taana waxaan malaynayaa iyadana waa laga gaabiyey logo intaas oo dhan ba aniga lafteydu aanan dee aan odayna meesha aan odayaashana ka mid ahaa oday meesha joogaan ahaan oonan eeda iska reebayn laakiin waxaad moodaa xaqiiqdii in ay ay tahay waxa socdaay wax fool xun oo caruur lalaaye iyo culimo lalaaye iyo dad aan waxba galabsaninoo maqaayis ka fadhidaoo lalaayaay aysan keenaynin cid wax ku keenaysa aysan jirin marka waa runtii xaqiiqdii waa wax aan baryahan dambe aan ku fiicnayn aragtida bini-aadmiga iyo maqalka insaankaba dadka islaamka aan ku haboonayn maaragtay caawa ta dhacday iyo tii xalay dhacday iyo tii dharaa dhacday iyo tii kasii horeysaba waxa weeye waa wax aan maaragtay la aqbali karin oon loo dulqaadan karin marka waxaa ku baaqi lahaa in dhammaanba ficilada foosha xun ee islaamnimada iyo bini-aadnimada ka baxsan la joojiyo dowladda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqi lahaa waan odhan lahaa inaysan wax badan bay ayaamaha shanqaraha ka maqmaqaysay oo maqlay way ka waraysaa hay-adaha amniga iyo gobolkuba uu ka warhayaa inaan lasii fiirsanin foolxumadan iyo dhacdooyinkan dhacaya ee maaragtay aysan mageydhadii aysan maarata aysan qaadi karin in maaragtay tallaabo degdega laga qaada ayaan kubaaqila way ugu dambeyn dareenka dadka ay qabaan iga waran guddoomiye maalmii lasoo dhaafay waxaa jira dibadbaxyo ay dhallinyarada iyo haweenku ku cabirayeen walaacooda ku saabsan dhibaatadan caawa dadku waxay soo sheegayn cabsi xaafadihii degmada ay ka jiraan dadka ay baqayaan dareenka guud ee ka jira kaxda waad garan kartaa dad iska fadhiya oo nabad u fadhiya oo makhaayad un kolle iska fadhiya oo dee qori un qoryo inta la korstaaga lagu dilbilay waad garan kartaa dareenkay dhalin karto waxaad garan kartaa oo kale nin culimo ah oo miskiina oo gurigiisii kusii hooyanaya isagii iyo xaaskiisiiba isagana in maaragtay dhibaato loo geysto oo la dilo naftiisii loo qoonsado wuxuu galabsaday aan jirin aan aan jirin waxaad garan kartaa gabadh miskiina oo makaayadeeda iska shidanka haysa inta loo yimaado in iyadiina xabad lala dhaho waad garan kartaa waxaad garan kartaa caruur kale oo yar yar ahoo markaa hoygoodii dhex jooga iyagana inta loo yimaado oo weliba gabdhaha oo yar yar ahoo toban jir iyo sideed jir iyagana inta la laayo iyagana waad garan kartaa waxaasoo dhan haddayba xataa laba jaanib tahay waa laba ficil oo aan maaragtay fool xuno wuxuusnimo ah weeye oo wax lagu tilmaami kara iyo wax ka dhexeeya waxay dadkaasi ka haystaani ma jirin bini aadmigu waxbuu isku qabtaa dhul baa laysku qabtaa dana kalaa laysku qabtaa siyaasad baa laysku qabtaa dadkaasi dad yacnihii waxa weeye wax laysku hayo oo maanta meel yaallo oo la tilmaami karay ma jiraan xaqiiqdii marka waxaas leeyahay ummad qarankii uun intay gacan bira ku qabtaan hadday waxaan islaynayahay dad maleesiyaad yihiin ay tallaabo adag ka qaada hadday dad dawlad ka tirsan yihiin tallaabo adag laga qaado oo amniga bulshada sia lagu soo celiyo ummadii ay wax kala gaadhayna maaragtay miiska laiskugu keeno intaasay ku habboonaan lahayd laakiin dadka dareenkiisu dee waad garan kartaaba ruux waliba markii uu arko wax uusan uusan qaadi karin oo ama ilmo yaroo la dilay ama nin culimo oo la dilay ama dad maqaadis ka fadhiyo oo la dilay markuu arko dareenka bini aadmigu halkuu gaari karo waad garan kartaa marka haddii xaafadihiiba maaragtay la isugu tagayo sidaa ay noqonayso waxa weeye dareenka bulshadu wax la koodi kara maha waa aada iyo aad dareenkoodu uu aada iyo aada ugu culus yahay runtii nasiib daraan ku tilmaami karaa waxa xalay iyo caawa iyo maalmihii ka horreeyaba dhacaya ee degmadan ka wax la aqbali kara maha waa nasiib darro qaran waa foolxumo weyn weeye waxaana ku baaqi lahaa foolxun ay ku tahay gobolka iyo hay-adaha amnigaba inay degmo gobolka banaadir kamida ay maaragtay si dabajooga inay maaragtay isbuuc bila idili ay xal looga gaari waayo waxa weeye waa waxa weeye waa qarannimada iyo dowladnimada aan isleeyahay inay foolxumo ku tahay baan dareemayaa waanan ugu baaqi lahaa hay-adaha amniga iyo cidda qusaysaba inay tallaabo miima ka qaadaan arrintaas